sabuuraddii boqol toban iyo lixaad rabbiga waan jeclahay maxaa yeelay wuxuu maqlay codkaygii iyo baryotankaygii dhegtuu ii dhigay sidaas daraaddeed isagaan baryi doonaa intaan noolahay oo dhan xarkihii dhimashada ayaa i hareereeyey xanuunkii shii'oolna waa i qabsaday oo waxaan la kulmay dhib iyo murug markaasaan ku baryootamay magaca rabbiga anigoo leh rabbiyow naftayda samata bixi rabbigu waa nimco miidhan waana xaq haah oo ilaaheennu waa naxariis badan yahay rabbigu kuwa garaadka daran wuu dhowraa hoos baa la ii soo dejiyey kolkaasuu i badbaadshay naftaydoy nasashadaadii ku noqo waayo rabbigu wax badan oo wanaagsan buu kuu sameeyey waayo naftayda waxaad ka samata bixisay dhimasho indhahaygana ilmo cagahaygana ku fid waxaan ku socon doonaa rabbiga hortiisa anigoo dhex jooga dalka kuwa nool waan rumaysnaa oo markaan hadlay aad baa la ii dhibay anigoo degdegsan baan waxaan idhi dadka oo dhammu waa beenaalayaal bal maxaan rabbiga uga celiyaa waxyaalihii uu ii taray oo dhan waxaan qaadan doonaa koobka badbaadada oo magaca rabbiga ayaan ku baryootami doonaa rabbiga ayaan u oofin doonaa nidiradaydii oo weliba waxaan ku bixin doonaa dadkiisa oo dhan hortooda rabbiga hortiisa dhimashada quduusiintiisa ayaa qiimo weyn ku leh rabbiyow sida runta ah waxaan ahay addoonkaaga waxaan ahay addoonkaaga oo ah wiilka addoontaada silsiladahaygii waad iga furtay waxaan kuu soo bixin doonaa allabarigii mahadnaqidda oo magaca rabbiga ayaan ku baryootami doonaa rabbiga ayaan u oofin doonaa nidiradaydii oo weliba waxaan ku bixin doonaa dadkiisa oo dhan hortooda iyo guriga rabbiga barxadihiisa iyo dhexdaada yeruusalaamey rabbiga ammaana